بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في دار الحديث على منهج أونلاين بلاتفورم أن نقدم لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك ذلك والقادر عليه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته walaalayaal salaanta kadib waxaa sidii caadadaba inoo ahayd caawo kale aynu akhrin jirnay darsigeenii yani ku saabsanaa nawaaqib alislaam aynu kaga warrami jirnay waxyaabaha qofka muslimka ah islaamnimadiisa ka burinaya aynu kaga warrami jirnay hase yeeshee caawa waxaan door biday inaan jalsadan ama waxa weeyaan habeenkan caawa ah aan ka hadlo mawduuc yacni gaar ah oo aan kitaabka cilaaqala lahayn mawduucaas oo aan u arkay inuu yahay shay muhim ah oo runtii yacni waxa weeyaan dadka muslimiinta ay maanta badan ay u qabaan waxaanay ku saabsan tahay kelmadda caawa aan dersigaa insha allahu ku beddelayo akhlaaqda wanaagsan iyo inuu qofka muslimka ahi ka dhaqan dhigto qofka muslimka ahi inuu ka dhaqan dhigto akhlaaqda fiican uu naftiisa baro uu waxa weeyaan ku layliyo waxa weeyaan shay qofka muslimkaa looga baahan yahay akhlaaqda wanaagsanna waxaynu kaga dayanaynaa nebigeenii sala allahu alayh wasalam oo runtii wax khayr kastoo ummad la tuso na tusiyey shar kastoo ummad looga diganay inooga digay akhlaaqda wanaagsanina waxay isugu ururtaa yani waxa weeye inuu qofku ilaahay jalla wacalaa uu ka cabsado sharcigiisa uu raaco uu ku dhaqmo sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam uu ku dhego hadyigii saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo selafkii uu qabsado waxa weeyaan wixii sharana uu ka tago laakiin xadiiska ama mas'alada insha allah caawa aan gaar yeeli doonaa waa mawduuc sii gaara oo ku saabsan akhlaaqda wanaagsan marka insha allah darsigeenna caawa saasuu noqon doonaa ilahayna waxaan ka baryaya inu khayrkana waafajiyo xaqana nagu sugo wixii uu kaa nahyeena aad ka tagto haddii wax dembi kaa dhacana aad deg deg u toobad keento aakhirana aad u diyaar garowdo taas ayaa waxaa la yidhaahaa allah ka cabsi nebigu wuxu uhi waxa dadka ugu badan waxa ugu badan ee dadka jannada geliya waa taqwa allahi wa xusnu alkhuluq waa ilaa yacni ilaahay in laga cabsado oo rabbi laga dhowrsado akhlaaq wanaagsanna uu qofku la yimaado atu wasalaam anu sheegnay ee uu nebigu yihi ina alcabda layabluqu bixusni khuliqi darajata saa'imi alqaa'im waxa uu addoonku ku gaadhaa akhlaaqdiisa wanaagsan derajada ka sooman ee maalin oo dhan sooman habeen oo dhanna ilaahay u taagan uu ilaahay agtiisa ku leeyahay oo ajarka intaa leeg buu ku helaa xadiiskaasna abu daawuud iyo xaakim ayaa weriyey culimo badanna waa saxiixiyeen inuu saxiixa xukumeen marka akhlaaqda wanaagsan sharcigu aad iyo aad buu dadka ugu booriyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu saxaabadiisa qaarkood ku yidhi wkhaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadka kula dhaqan akhlaaq wanaagsan kula dhaqan ittaqi llaha xayduma kunt waatbici sayi'ata alxasana wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam saxaabadiisa ku yidhi aad buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu dardaarmi jiray dadka gaar ahaan saxaabadiisa aad iyo aad buu iyo ummaddiisaba uu nebigu ugu dardaarmay akhlaaqda wanaagsan inuu qofka muslimka ay ku sifoobo inuu aad iyo aad ugu dadaalo aad ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu dardaarmay waxaan rabaa marka caawa yacni akhlaaqda teeda wanaagsan aad iyo aad bay u noocyo badan tahay akhlaaqda wanaagsanina culimmada qaarkood markii la weydiiyey xusnu lkhuluq waa maxay ilaahay qur-aankana waxa uu ku yidhi oo dadka muslimkaa ku faray in waxa weeyaan dadka ay u ixsaan sameeyaan oo u samafalaan dadkana wanaag ay kula dhaqmaan dadkana ay wanaaglaahay qur-aanka laftiisa uu ku faray dadka culimada qaarkood oo selafka ka mid ah ama culimadii shuraaxda xadiista nebiga alayhi salaatu wasalaam markay sharaxayaan masalada ku saabsan yacni waxa weeyaan akhlaaqda teeda wanaagsani waa maxay waxa ay culimada qaarkood yidhaaheen waxa weeyaan saddex shay bay ka kooban tahay akhlaaqda wanaagsani waxay yidhaaheen waa talaaqatu lwejhi waa weji furfuran oo farxad iyo walaaltinimo ay ka muuqato wa badlu nadaa iyo in qofka walaalkaaya haddii uu baahan yahay wixii dheeraada ee aada hayso oo aada bixiso badlu nnadaa wa kafu aladaa wa talaaqatu lwejhi bay yidhaaheen waa in wixii dheeraadkaa aada bixiso oo qof gacantiisu furantay aada noqoto oo dadka walaaladaaya wixii aad tari karta aad tarto oo aanad waxa weeyaan haddii ilaahay wax ku siiyo wuxuu ilaahay ku siiyo walaaladaa ka xaasidin ama gacantii go-da iyo aan waxba bixin oo bakayl oo dhabcaala aanad noqonin inuu qofku wax bixiyo iyo sadaqadana adilo fara badan ayaa ku soo aroortay ajar aad iyo aad u badanna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kuna kuugu filan inuu qofku dadka wax quudiyo oo uu cuntada qofkii baahan siiyo oo inuu qofku waxa weeyaan walaalkii oo dhibaataysan uu gaajo ka reebo amaba waxa weeyaan isagoo xanuunsanaya uu wuxuu caafimaad ku qabsado uu siiyo oo uu wax taro masalada noocaasa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inay tahay iimaanka noocyadiisa ugu fadliga badan bal rasuulku wuxuu tilmaamay acmaasha jannada lagu gala inay ka mid tahay wuxuu yihi cabdillaahi ibnu salaam radia allahu tacaala canhu nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam wixii wixii ugu horreeyey aan ka maqlay markii ugu horreysaan arkay kelmadahan bay ahayd buu yihi cabdullahi ibnu salaam radia allahu tacaala canhu wuxuu yihi nebiga waxaan maqlay isagoo leh ayuha annaas afshu salaam wasilu larxaam waatcimu aطacaam wasalluu billeyli wannaasu niyaam tadkhuluu jannata rabbikum bisalaam dadow waxa weeyaan salaanta faafiya waayo salaanta faafinta la faafinayo waxa ay abuurtaa in dadka muslimiinta ay isjeclaadaan siduu rasuulku rasuulkuba yidhi sala allahu alayh wasalam awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama bay rasuulku wuxu uhi ilaahay baan ku dhaartay ee jannada geli maysaan ilaa isjeclaataan markaasaa rasuulku saxaabada wuxuu ku yidhi ma idin tusiyaa haddii shay haddaad samaysaan aa isjeclaanaysaan dabeedna waxay yidhaaheen haa rasuulka ilaahayow nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi afshu salaama baynakum salaanta dhexdiina ku faafiya salaanta aad yacni waxa weeyaan ugu dadaala qofku walaalkii maruu ka soo horbaxo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ha yidhaaho waxaana salaanta ku jirta xikam aad iyo aad u waaweyn mid weeyaane sidaa rasuulku sala allahu calayh wasalam uu sheegay waa laysku jeclaadaa ta labaad weeyaane qofkan walaalkaaya waad u ducaynaysaa oo waxaad ugu ducaynaysaa in ilaahay naxariistiisa iyo nabadgelyadiisa iyo waxa weeyaan ay dushiisa ahaato wuxuu hayo iyo naftiisa iyo maalkiisa mana ilaahay wuu barakeeyo isna sidoo kale ayuu kugu ducaynayaa labadiiba labadiinabana malaa'ig baa idin ducaynaysaa labadiinaba malaa'ig ayaa idin ducaynaysaa taasina waa fadli aad iyo aad u weyn weeyaan waxaana ka mid a siduu rasuulku sala allahu calayhi wasalam sheegay calaamaadka qiyaamaha iyo inay dhacayso ama saacadda inay dhacdo soo ay soo dhowaatay sheegaysa in qofku uu salaamo dadka intuu garta uun inay salaamtu noqoto salaamu macrifa oo qofku uu salaamo un dadka cidduu garanayo qofka kale salaamana uu saa intuu u eegayla warka natalo muxuu ah waxbuu kaa doonaya marka masalada noocaasa waa in ilaahay lagaga boqo waa akhlaaq wanaagsan oo uu sharcigu ina faray ee waa in lagu dadaalo bal waxaan tilmaamayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay yuhuudi nebigu wuxuu ihi yuhuudi idinkumay xasdinin shay intay idinku xasadeen salaanta iyo salaada jumcaha salaada jumcada maalinta jumce ee ilaahay idin waafajiyey ee umamkii kale ay ka lumeen ee maal maalintii toddobaadka ugu khayrka badnayd ayay ummad kastaa daydayday yuhuud baa daydayday oo sabti bay ka dhigatay yacni nasaaraa daydatay oo axad bay ka dhigteen nebigu wuxu uhi labada qolobo waa lumeen ilaahay idinku idinku hagaajiyey oo maalintii waafaqay maalmaha ugu fadliga badnayd aad bay yuhuud idinku xasdiyeen buri nebigu alayhi salaatu wasalaam salaantana aad bay idinku xasdiyaan oo way ka naxaan ayuu uri nebigu alayhi salaatu wasalaam laakiin waxa walaalayaal ayaan darro ah in qof muslim intuu kaa soo horbaxo uu ku yidhaahaa waar hebel how are you sidee tahay yacni waxa weeyaan ama iska waran ama yacni waxa weeyaan maxaad haysaa oo waxa weeyaan iloobo kaso inuu dadka ku yidhaha assalaamu calaykum dadka dabcan lagu odhanaya assalaamu calaykum ee la salaamayaana waa dadka muslimiinta ah ama dadka gaalada ah rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu odhan jiray assalaamu cala man itabaca alhuda nabadgelyo guudkiisa haato ninkii hanuunkii xaqa raaca sidaas ayuu nebigu odhan jiray ee muu odhan jirin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh iyaga kuma odhan jirin lagumana odhanayo marka runtii waxay ka mid tahay aafaadka iyo dhibaatooyinka inagu dhacay inaynu gaalo iyo yuhuud kaga dayanay inaynu salaanteenii ka tagno oo ay ku farxayaan oo aynu waxa weeyaan waxyaabo kale ku bedelanno sida inaynu nidhaahno waxa weeyaan maalin wanaagsan ama waxa weeyaan maaragtay good morning ama waxa weeyaan how are you ama iyadoo af soomaaliyaba waar iska weeran maxaad haysaa deedna salaantii islaamka laga tago ta noocaasihi waa sunnadii nebiga alayhi salaatu wasalaam oo la khilaafayo waana ku dayasho aad mooddo in lagu dayanayo dadka gaalada ah runtiina aad baa loogu ta'asuray masalada noocaas ah masalada noocaas aad baa loogu ta'asuray marka salaantaas nebigu alayhi salaatu wasalaam aad buu u booriyey dadaalo wuxuu yihi cabdullahi ibnu salaam radia allahu tacaala canhu wuxuu ku ka mid ahaa saxaabada tirada yar ee yuhuud ka mid ahayd ee islaamtay wa ficlan waxaan idiin sheegayaa yuhuudda nimanka la idhaaho toban qof nebiga alayhi salaatu wasalaam oo yahuudi may rumaynin nebigu alayhi salaatu wasalaam markuu noolaa dadka yahuud ahaa ee rumeeyey fara ku tiris bay ahaayeen tobanna may gaadhaynin waxaana rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiis culimada weeyaan kaga soo aroortay inuu yidhi law aamana law aamana bi casharatu min alyahuud la aamanat bi biya alyahuud haddii toban ninoo yahuudi rumayn lahaayeen oo ay raaci lahaayeen oo diinteyda qaadan lahaayeen yahuudiyiintay ka tira la eg tahay way qaadan lahaayeen buri nebigu alayhi salaatu wasalaam islaamka laakiin maxaa u diiday ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi falama ja'ahum yani markii rasuulkii ay doonayeen wa kanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu falama ja'ahum maa carafuu kafaruu bihi falacnat allahi cala alkaafiriin ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay yahuudi nebi maxamed sababtay u rumayn weyday inay tahay xasad ay xaasidayaan oo ay ka xumaadeen in ilaahay nebigii iyaga ka soo saari waayey oo carab laga soo saaray ay aada uga xumaadeen inay sidaa tahay cabdullahi ibnu salaam wuxuu yihi waxaan maqlay nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam oo le abshu salaama salaanta faafiya wasilul arxaama waxaa xidhiidhisaan dadka qaraabadiinaana xidhiidhiya oo waxa weeyaan ku xidhiidhiya maxay sheegtid oo shayga ugu weynaa xaqana aad gaadhsiisid u dhibirsanaatid kooda tamar daran aad waxa weeyaan taageertid kaad waxtari karto yani waxtartid u samafashid xidhiidhisid oo aanad goynin walow iyagu ha kuba gooyaan ayib waxau rasuulku sala allahu alayh wasalam yihi wasilu larxaama qaraabadana xidhiidhiya nacam wa atcimu aطacaam qofka baahanna cuntada siiya hadalka aan u socday taa weeye wa atcimu aطacaama qofkii baahnaa ee gaajadu haysayna quudiya rasuulkuna wuxuu sheegay afdalu sadaqa inay tahay yacni inay ka mid tahay icaamu aطacaam inay ka mid tahay sadaqada nooca ugu fadli badan nebigu wuxuu yidhi bu uhi wasalluu billeyli wannaasu niyaam dadkoo hurda idinku ilaahay caabuda oo habeenkii ilaahay u tukada tadkhuluu jannata rabbikum bisalaam jannada rabbigiin waxa ku geli doon ayaa uu qofka intaas sameeyaa uu ku gelayaa waxay u baahan tahay xaqiiqatan qofka janno doonaya inuu intaa ku dadaalo intaa inuu ku dadaalo iyo akhlaaqda kale ee islaamku dadka uu ku booriyey hadalka ayaa halka ila galay laakiin dhammaan waxa xadiidkaa ku soo arooray waxay ka mid tahay akhlaaqda rasuulka sala allahu alayh wasalam uu la yimi ee wanaagsan ee dadka muslimkaa lagu booriyey mid wal oo yani mawaadiicda nebigu uu tilmaamay kamid a haddii gaarkeeda looga hadlana mawduuc bay kelida noqonayso aan u soo noqdo mawduucayga masaladan caawa rabo ama shayga akhlaaqda wanaagsan kamid ah ee aan caawa rabo inaan waxoogaaga aan yani ilaahay uu ii qadaro aan ka tilmaamo waxa uu yahay akhlaaqda uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu dardaarmay saxaabadiisa oo ahayd shayga ay iska ilaaliyaan ikhwaani waxaynu wada ognahay qofku bini aadamkaahi waa qof bani aadam ah mahmaa qofku uu dulqaad leeyahay mahmaa qofku uu qof degan yahay inkastoo qofku uu dulqaad leeyahay inkastoo uu yahay qof degan inkastoo uu yahay qof aan waxa weeyaan dhibirfan haddana qofku waa qof bini aadana waxaa laga yaabaa inuu waxyaabaha qaarkood intuu ka diiro uu cadhoodo waxyaabaha qaarkood intuu qaadan kari waayo uu cadhoodo masalada noocanina runtii qof gaara kuma gaar aha waxay ka dhacdaa labada qof ee saaxiibada waxay ka dhacdaa labada qof ay ku dhacdaa labada qof ee isqaba oo waxa weeyaan ninkiiyo gabadhiisa inay gabadhu ninkeeda ka cadhooto ama ninkuu gabadhiisa ka cadhoodo oo uu wax saluugo ayaa waktiyada qaarkood dhacda waxaa dhacdaa in qofku waxa weeyaan cidda walaaladii ay masalan wada shaqaynayaan ay ka caraysiiyaan yacni asbaabta noocaasi way iska badan tahay rasuulka sala allahu alayhi wasalam bal hadda wasiyadiisan iyo dardaarankiisan dhegeyso waxaan u doortay mawduuca noocan ah asbaab dadka oo dulqaadkii ku yaraaday cadhadii oo dadka ku badatay talabaad weeyaane cadhada oo wax badan oo masaa'iba soo jiida dhibaatooyin aanu qofku ka fikirin ayaa waxaa laga yaabaa inay cadhada uu cadhooda ay u soo jiido waana sababtii sababtay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ama waata keentay inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabi u yimi ooan uu masalada noocaasa u dardaarmo waxa ay wariyeen yani waxa weeyaan culimada xadiisku ee sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam dawinay waxa ay wariyeen bukhaari iyo waxa weeyaan keyrkiiba ay wariyeen xadiis runtii kooban laakiin macnaha uu sidaa sidaad arki doontaan uu ballaaran yahay xadiiskaas waxaa wariyey imaamu albukhaari waxa kale oo wariyey ibnu xibbaan iyo xaakim iyo bayhaqi iyo imaamu axmed abu yacla fi musnadi tabarani yani waxa weeyaan imaamu malik muwata uu ku wariyey musana cabdirasaaq fi lmusanaf haaulaa'i dhammaantood waxay ka wariyeen min xadiisi man min xadiisi abi hurayra radia allahu tacala canhu abu hurayra waxa uu yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa nin u yimi nacam markaasaa waxa uu yidhi yaa rasuula allah yacni rasuulki ilaahayow awsinii ii dardaaran awsinii ii dardaaran dardaaranku waa maxay dardaaranku waa hadal kooban oo macno badan leh alwasiya culimadu waxay tilmaameen waa kelima wajiiza jaamica lixtisaali alkhayr waa kelmad kooban oo macaani fara badan leh oo macaani fara badan leh waxau ninkaasi nebiga sala allahu alayh wasalam ku yidhi nebi maxamedow ii dardaaran culimada qaarkood waxay idhahdeen ninkaasi wuxuu abudardaa ayuu ahaa waayo tabaraani ayaa waxa uu wariyey raximah llah kama fi lmucjam alkabiir wagayri waxa uu wariyey ana nabiya wuxuu yihi abudardaba wuxuu yihi qultu waxaan ihi ya rasuula allah rasuulki ilaahayow dullanii cala camalin yudkhiluni ljanna waxaad itustaa camal jannaday gelinaya markaasuu nebigu wuxu uhi laa takdab walaka aljanna ha cadhoonin jannana inaad hesho yacni waxa weeye waa ku damaanad qaadaya oo janna ayaad helaysaa xadiidkana haddaynu u noqono ninkani nebiga wuxuu ku yihi nebi maxamed oo ii dardaaran riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan ninkaasi inuu nebiga sala allahu alayh wasalam dhowr jeer uu hadalkaa ku celceliyey ii dardaaran nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa takdab ha cadhoonin waxa uu bukhaari wariyey faradada miraaran dhowr jeer buu ninku nebigii wuxuu ku celceliyey hadalkii ahaa ii dardaaran markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam mar kasta wuxuu ku lahaa laa takdab ha cadhoonin kadalika sida aynu tilmaanay abudarda radi allahu xadiiska abu hurayra wariyey kadalika abudarda tabaraani wuxuu wariyey inuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku yidhi ii sheeg camal jannaday gelinaya deedna nebigu ku yidhi ha cadhoonin jannana waad leedahay aydan waxaa soo aroortay inuu imaam axmed soo saaray min xadiisi cabdullahi bni camr bni caas annahu sa'ala annabiya sala allahu alayh wasalam nebiga ayaa waxau weydiiyey cabdullahi bni camr bni caas maada yubaacidunii min qadab illahi caza wajal ilaahay cadhadiisa maxaa iga fogeynaya markaasaa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu uhi laa taqdab ha cadhoonin allahuma kadalika waxa uu imaam axmed wariyey aydan inuu nin nebiga saxaabadiisa ka mid yidhi yaa rasuul allah awsini dabadeedna nebigu uu ku yidhi laa taqdab ha cadhoonin markaasaa ninkii wuxuu yidhi fafakartu xiina qaala anabiyu sala allahu alayh wasalama ma qaal waxaan u fiirsaday nebigu hadalka uu igu yidhi markaan ku yidhi laa taqdab ha cadhoonin markaan hadalkii dhuuxay ee aan aad ugu fiirsadayna waxaan ogaaday buu leeyahy fa ida alqadabu yajmacu shara kullah mise waaba cadhad oo shar oo dhan jamcisa shar oo dhan jamcinaysa sidaa awgeed baa waxaa laga soo wariyey selafka qaarkood sida jacfar ibni moxamed jacfar asaadiq inuu yidhi alqadabu miftaaxu kuli shar kadalika cabdullaahi ibnu mubaarak ayaa nin wuxuu ku yidhi waxaad noo soo ururisaa akhlaaqda teeda wanaagsan markaasaa waxa uu yidhi cabdullahi ibnu mubaarak caalim culimadii muslimiinta waaweyneyd buu ka mid ahaa raggii saalixiinta ahaa ee aimada ahaa ee khayrka iyo sunnada iyo diinta lagaga dayan jiru ka mid ahaa waxa uu yidhi cabdullahi mubaarak markii markii lagu yidhi akhlaaqda teeda wanaagsan bal hadda kelmad kooban noogu ururi waxa u yihi waa tarku lqadab inaad cadhada ka tagto aydan hadal hadalka lamid ah waxaa yidhi sidaynu sheegnay jacfar asaadiq oo yidhi qadabka iyo cadhadu waa miftaaxu kulli shar shar kasta furaheeda weeye culimo badan sida imaam axmed iyo isxaaq ibnu rahuya iyo keyrkood ayaa waxay ku fasireen akhlaaqda teeda wanaagsan inay tahay inuu qofku cadhada iska ilaaliyo inay tahay inuu qofku cadhada iska ilaaliyo waxaa ikhwaani aad arki kartaa rasuulku sala allahu alayh wasalam saxaabada kala duduwan waxa uu u dardaarmay mid walba amaba uu hadal ugu soo koobay cadho iska ilaali waxaa isweydiin leh rasuulku sala allahu alayh wasalam marka uu leeyahay ninkii ku yidhi ii dardaaran marka uu nebigu calayhi salaatu yani waxa weeyaan ha cadhoonin macnaheedu waa maxay ma weligaa iyo allaha iyana cadha kaa dhicin ba macnaheedu ma weligaa iyo allaha iyana cadha kaa dhicin ba mise waxaa looga jeedaa haddaad cadhooto cadhadaadu waxa ay ku faraysa ha samaynin macnuu waa sidee miyay suurto gelaysaa qof bini aadana oo dad la dhaqmaya oo adduunka ku nool inaanu cadhoonin miyay suurto gelaysaa arrinta noocaasa arrin dhacda ma tahay yacni miyay miyay suurto gelaysaa in la idhaha qofka bini aadanka ahi adduunka intuu ku nool yahay ma suurto gala inuu cadhoodo culimmadu xadiiskan laba tafsiir ayay saareen sida xaafid ibnu rajab uu ku sheegay kitaabkiisa qiimaha badan ee jaamicu alculuum walxikam waxa ay culimmada qaarkood yidhaaheen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga jeedaa yani markuu leeyaha cadhoonin inuu qofku waxa weeyaan qaato oo uu dhaqan iyo astaan yan dabeecad uu ka dhigto akhlaaqda teeda wanaagsan ee cadhada didka ku ah sida maxay dulqaadka yani waxa weeyaan cafiga iyo qofkii wax kugu sameeya inaad iska dhaafto sabirka yani iyo inuu qofku adkaysi badan yeesho tawaaduca iyo isdhuldhigga iyo xishoodka faraha badan leh akhlaaqda wanaagsan cadhada iyo qofku inuu qariyo dadka walaalidiiya inuu u furfurnaado oo waxa weeyaan uu maaragtay wixii asbaabta cadhada keenaya iska ilaaliyo wax kastoo cadhada didku ana oo akhlaaqana akhlaaq wanaagsan oo cadhada diidaya ina uu ka akhlaaq dhigto sida maxay yani sabirka iyo adkaysiga dulqaadka iyo xilmiga sabxiga iyo cafuga iyo iska xaweye qofkii wax kugu sameeyo od ilaahay dartii u dhaafto cadhada oo markaad cadhooto aad qariso yacni waxa weeyaan akhlaaqda noocaasa ku dhaqan si aanad uba cadhoonba waxayna culimmadu tilmaameen qofku hadduu taa sameeyo oo akhlaaqda noocaasa ka ka ka dhaqan dhigto oo akhlaaqda noocaasa uu yani waxa weeyaan laasimo oo uu naftiisa ku tababaro way adkaanaysaa bay culimadu leeyihin siduu u cadhooda qofkaas qofkan siduu u cadhoodaa way adkaanaysaa ayaa ahlucilmigu tilmaameen marka dambe waxaa laga yaabaa bay yidhahen culimmadu muddada hore inuu ku dhibmuto arrinta noocaasa laakiin marka dambe wuu la qabsanayaayo dabeecad bay u noqonaysaayo qof wuxuu noqonayaaba aan dibkoodan waxba u arag caada ayay u noqonaysaa keenta inay waxa weeye yani cadhadu ka fogaato keenta ayay unoqonaysaa kaasi waa tafsiir la saaray oo nebiga alayh salaatu wasalaam lagu fasiray hadalka uu uga jeedo laa taqdab inuu macnaheedu sidaa yahay inuu macnaheedu uu sidaa yahay oo macnaheedu ay tahay asbaabta kaa dheeraynaysa inaad cadhooto oo dhan same akhlaaqda cadhada didka ku ah oo dhanna ka akhlaaq dhigo oo dhaqan iyo waxa weeyaan dabacad ka dhigo waa lay maqlayaa waan filaya ikhwaani nacam xayaakum ullah waxay culamada qaarkood yidhaaheen macnaha xadiisku waxa weeyaan haddii aad cadhooto kollay qof bini aadan aad taho cadhoon maysi cadhoon waayi maysid ee haddii ay dhacdo inay carag ku kugu dhacdo oo aad waxaad ka cadhootaa ay ku helaan cadhadu waxa ay ku farayso ha ku camal falin cadhadu waxa ay ku falayso ha ku camal falin sababtu tahay yani waxa weeyaan rasuulku sala allahu alayh wasalam siduu sheegay ina shayطaana yajri min ibni aadama majriya dam shaydaanku halka dhiiggaagu uu mara ayuu maraya yani sida dhiiggaagu jidhka ugu jiro ee meel walba jidhkaaga ka mida dhiiggaagu u xulayo ayuu shaydaanku waxa weeyaan jidhka qofka bini aadanka ugu jira sida awgeed markuu cadhoodo yani waxa weeyaan qofku cadhadii uu waxa weeyaan ay ku dhacdo wuxuu samaynaya shaydaanku inuu afuufo oo uu ka faa'iidaysto oo uu dabadeedna faro inuu qofkan ka aargoosto amaba uu faro inuu qofkan waxa weeyaan iska difaaco yani kadibna uu qofkii xadka intuu ka baxo aflagaadiyo cay sameeyo xadka intuu ka baxo gacanta uu ka hadlo oo waxaan habboonayn uu waxa weeyaan dadkii u geysto yani waxa weeyaan oo ficlanna waxay keentaa caradu waxyaabo aan marka dambe qofku uu aad iyo aad u qariibsado inuu sameeyey waxay keentaa intuu qofku cadhoodo inuu wax dilo waxay keentaa intuu qofku cadhoodo inuu xaaskiisa furo waxay keentaa intuu qofku cadhoodo inuu nabar qof u geysto waxay keentaa intuu qofku cadhoodo inuu yani xaqu lahaa ka dhaqaaqo ama dulmi cad oo bareeda uda xaqiiqatanna guryo badan oo dadyoga muslimiinta ay leeyihiin oo dumay asal iyo waxa weeyaan udub dhexaad waxaa ka ah waxay ku dumeen cadho shaydaan uu ka adeegay oo marka dambena aan laga fiirsan bal dadka qaarkood wuxuu ku xambaaraa markay cadhoodaan inay ilaahay ka gaaloobaan oo ay ridoobaan oo islaamka ka baxaan oo waxa weeyaan uu xaggaas ayuu u jiidaa oo uu shaydaanku waxa weeyaan u hogaamiyaa sidaa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu qur-aanka yani axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo aroortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabada ku yidhi ma garanaysaa ninka geesiga ah nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu su-aashaa weydiiyey maada tacuduuna yani waxa weeyaan shadida sur'a in yani ladaykum maxaa ku tirinaysaan ninka aan ninka geesiga maxaa u taqaanaa ma tacuduuna asuracata fiikum ninka geesiga keebaa u taqaanaan rasuulka sala allahu alayh wasalam waxay ku yidhaaheen saxaabadu aladi laa tasracuhu rijaal waxaanu u naqaanaa waxaanu u naqaanaa ninka geesiga ah waxa weeyaan ka aan dhinaciisa dhulka la dhigin ee aan marka legdamayaan aan la legdin aan laga gacan sarraynin kaas ayaanu u naqaanaa geesi bay ku yidhaaheen rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi laysa ashadiidu bisurca inama ashadiidu aladii yamliku nafsahu cinda alqadab geesigu waxa weeyaan geesigu kaa maaha geesigu ninka aan laga laga adkaan maaha geesigu ninka aan dhinaciisa dhulka la dhigin maaha ee aan la legdin kaa maaha buli nebigu alayhi isalaatu wasalaam geesiga dhabtaahi buu rasuulku alayhi salaatu wasalaam waa waxa weeyaan aladii yamliku nafsahu cinda algadab waa qofka marka uu cadhoodo ee waxa weeyaan uu arko inuu cadhooday naftiisa hanta ee cadhadu aanay qaalib ka noqonin ee aan waxa weeyaan shaydaanku wuxu u yeedhinaya samaynin ee naftiisa qabta ee wax xakameeya kaas weeyaan qofka geesiga ahi ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam rag ha noqdo dumar ha noqdo rag ha noqdo dumar ha noqdo marka xaqiiqatan yani rasuulka alayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa yani waxa weeyaan qadabka iyo cadhadu inay shar badan yani waxa weya qofka muslimka ah ay u soo jiidi karto waxa xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo arooray yani waxa weeyaan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay qadabka iyo cadhadu inay tahay dhimbiil dab ah ama naar ah oo qofka muslimka ah markay cadhadu ku dhacdo laabtiisa ka holcaysa laabtiisa ka holcaysa waxa uu tirmidi wariyey inuu nebigu yuri sala allahu alayh wasalam alaa ina bibni aadam ama ra'aytu min laxumrati caynayhi waintifaakhi adwaajihi faman axasa bishayin falyalsaq bilard rasuulku sala allahu alayh wasalam waxaa ka soo aroortay inuu yidhi yani waxa weeyaan qadabka iyo cadhadu waa dhimbiil qofka bini aadanka qalbigiisa ka baxaysoo dab ah waxaa kaluu rasuulku sala allahu alayh wasalam sheegay qadabka inuu ku adeegto shaydaanka iyo cadhada inuu shaydaanku ku adeegto nebigu wuxu uhi ina alqadaba min ashayطaan wa ina ashayطaana khuliqa min annaar wa inama tudfau annaaru bilmaa'i faidaa qadiba axadukum falyatawada rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi qadabka iyo cadhadu shaydaanka ayay xaggiisa ka ahaatay shaydaankana dab baa laga abuuray dab ayaa laga abuuray haddii midkiin uu cadhoodo yani waxa weeyaan ha weysaystay buu nebigu alayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye sidaa ha yeelo marka rasuulku alayhi salaatu wasalaam wasiyadan yani kelmadda kooban ah xaqiiqatan salaanta toonna waxaan u jeedaa wasiyadan gaaban ee rasuulku sala allahu alayh wasalam yani kelmadda kooban ahi waxay sidaa macnaha aad iyo aad u ballaadhan ayay sidaa ilaanay dadka markay cadhoodaan cadhadooda hanta ee naftooda weeyaan shaydaanku waxa uu yeedhinayo iyo waxay cadhadu farayso ee aargoosiya ee kelmado xun iyo aflagaada ah aan ku camal falin ayuu ilaahay ammaano waxa uu yidhi ilahi wuxuu yihi waidaa maa qadibuu hum yakfiruun markay cadhoodaanna yani ciddii ay ku cadhoodeen cadhadii kulama dhacayaan ee way iska dhaafayaan bu ayuu ilahi yidhi jala wacala waxaa kaluu ilahi yidhi waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin jannada dadka gelayay sifaadkeeda ayaa la sheegay markaasaa ilaahay waxa uu yidhi waxaa ka mida dadkaas kuwa cadhada qarinaya dadkana iska dhaafaya ee qofkii wax ku sameeya ilaahay dartii u dhaafaya wallahu yuxibu almuxsiniin ilaahayna waa jecel yahay dadka muxsiniinta ah ee samafalayaasha ah ee samafalayaasha ah ilaahay waa uu jecel yahay ikhwaani cadhadu waxa ay keentaa in qofku uu xuduuddii sharciga ahayd ka baxo inuu qofku waxa weeyaan aflagaado sameeyo dhammaanteed wixii afkiisa soo maraba uu ku hadlo inuu qofku dagaalamo inuu qofku wax dilo inuu qofku afcaal aan habboonayn iyo dhaqamo aan habboonayn ku kaco in qofku hadhow yacni uu tasarrufo wakhtiyada qaarkood sidii qof waalan uu tasarrufo ayay keentaa cadhadu sidaa awgeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ugala dardaarmay saxaabadiisa waxaanad arkaysaa markaad u fiirsato cadhadu shar oo dhan dhammaantii inay miftaax iyo fura u tahay akhlaaqda wanaagsan dhammaanteedna inay kelmaddaa ku soo ururayso yacni waxa weeyaan ayaad arkaysaa sidaa awgeed ba culimadu waxay idhaaheen akhlaaqdu akhlaaqda wanaagsan waa maxay waa ka folaadaa dadka inaad dhibkaaga ka haysato oo qof muslima aanad dhibin aflagaadaynin af iyo addintoonna ku dhimin iyo waxa weeyaan wabadlunnada wixii ku dheer ee fadliga ee aad bixin karto adduunyo ha noqoto ma yani wax la cuno ha noqoto wax la cabdo ha noqoto inaad bixiso wa talaaqat lwejhi iyo inaad walaalada weji furan kula kulanto bal nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi wa an talqaa akhaaka biwajhin taliqin sadaqa inaad walaalkaa kula kulanto yani waxa weeyaan furan oo wanaagsan sadaqa weeyaan bal nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu soo gaarsiiyey in uu yidhaahdo waalkalimatu ayibatu sadaqa hadalka kiisa wanaagsanina waa sadaqo ikhwaani haddii qof kaa cadhaysiiyo oo waxaan habboonayn uu sameeyo qofkaasi ha noqdo ilmaaad dhashay ha noqdo gabadhaada ama oridaada ha noqdo qof walaalkaaya oo kula dhashay ama ha noqdo qof saaxiibkaaya ama ha noqdo qof mucaamalo iyo dhaqan idinka dhexeeyo iyo waxa weeyaan dani idinka dhexayso haddii qof kaa cadhaysiiyo qofka aad u dul qaadato cadhadii aad yani iyo wixii uu sameeyey aanad kaga ficil qaadan laakiin ilaahay dartii aad kaga cafidood kaga tagtood waxa weeyaan wanaagga ka raacdo waxaa xaqiiqo ah in qofkaasi uu soo noqonayo isagu uu kuu imanayo uu qiranayo inuu kaldanaa waxa weeyaan iyo weliba ballan qaadayo inaanu wixii samaynaynin hase yeeshee waxaa yar dadka inta arrintaa noocaas ah samayse ayaa yar oo waxaad mooddaa shaydaanku in waxa weeyaan qofka uu meelo badan oo aanu dhaadanayn waxa weeyaan uu ka soo galo waxa ay culimada islaamku tilmaameen ghadabku waxa uu sababaa xanuuno cadhadu waxay sababtaa xanuuno waxaa ka mid a xanuunahay xanuunaday sababto yani waxa weeyaan qofka in ay ku dhacdo sixadiisa iyo caafimaadkiisa inay wax yeesho oo culimadu waxay tilmaameen khaasatan caafimaadka ka shaqeeya ee aqoonta ulehi jalda qalbi dimaaqiya waxa la idhaaho oo aynu qofku yani maskaxda kooma kaga dhacdo oo uu kooma galo waktiyada qaarkood inay sababto waxay sheegeen culimadu aathaar yani ay dhasho waxaa ka mid ah qofku waxa weeyaan cadhada faraha badan ay u keento in jirkiisa qaybo kamida oo muhim oo shaqaynaya ay cadhada awgeed u cadhooday oo waxa weeyaan istaagto oo idiraab iyo waxa weeyaan qas uu ku dhaco sida labada keliyood oo kale ayay culimadu ka misaaliyeen waxaa kaley tilmaameen in cadhadu ay waktiyada qaarkood keento qofku yani qaab dheefshiidkiisa ama de yani waxa weeyaan dhiiggiisa iyo qaabka uu jirkiisa u socdaa inuu isbedelo bal mararka qaarkood ay dhacdo inuubu dhagax noqdo ama meelaha qaarkood uu ku guntamo cadho ku dhacday awgeed oo uu cadhooday awgeed oo intuu dhiiggiisu karo dabeedna dhibaato usoo jiido dhiigkar ka qaado yani waxyaabaha noocaasa caafimaad ahaan bay u sababtaa waxaa ka mid a waxyaabaha caafimaadahaan u sababto ay culimadu yani ay ay sababto cadhadu ay culimadu sheegeen yani waxa weeyaan cadhadu waxay soo jiidaa qofku inuu sameeyo afcaal uu ka murugoodo weligii intuu nool yahay waxay keentaa in qofku uu ka go'o dadkii walaaladiia yani waxa weeyaan la isgooyo la kala hijroodo qofba qof naco yani waxa weeyaan qofba qof walba qofka kale araggiisa uu dhibsado yani ta noocaasina mid islaamka sharciga islaamka xaaraan ku ah weeye mid xaaraan ku ah weeyaan waxay sababtaa bay culimadu idhaaheen aathaar nafsiya xanuuno nafsiya ayay sababtaa oo maxaa ka mid a waxaa culimadu idhaaheen waxay sababtaa qalaq iyo werwer iyo waxa weeyaan qofku inuu saso waktiyada qaarkood markuu seexdo cadhadu waxyaabaha ay keento ayay ka mid tahay waxaa ka mid a waxyaabaha cadhadu keentay bay culimadu idhaaheen in qofku idraaggiisu wax noqdo waxa loo sheegayo uu waxa weeyaan yani wada fahmi waayo ama istiicaab ku samayn waayo adigoo la hadlaya caqligiisu ile meel kale ku maqan yahay waxaad sheegaysa aan wax badan oo kamida garanaynin ayay keentaa marka waxa weeye cadhadu ashyaa fara badan ay keento ayay culimadu aada iyo aad yani waxa weeyaan una sababtaa rasuulka sala allahu alayh wasalam sharcigaa wanaagsan ilaahay jala wacala uu ku soo dejiyey waxa ilaahay uu inoogu sharciyeeyey qofka muslimkaah markuu cadhoodo asaaliib loo daweeyo cadhada asaaliib iyo waxyaabo asbaab lagu daweeyo cadhada yani waxaa ka mid ah kow qofka muslimkaahi in marka uu cadhoodo ee uu arka inay waxa weeyaan cadha uu ka qaalib noqonayso ama uu cadhoodayba inuu shaytaanka iska naaro waayo waxaynu sheegnay cadhada iyo qadabku inay min ashaytaan tahay oo shaydaanku uu huriyo buunbuuniyo wax weyn ka dhigo maadigaasaan lagugu samaynayaa maxaa laguu yasayaa yani hebel muxuu waxaan kuugu sameeyey war ninka ka aargooso sidan iyo sidan yeel yani wax badan buu kuu qurxinaya wixii markay dhacaanna wuxuu samaynayaa in waxa weeye uu xaqiiqatan dee hadhowta kuraawoo dee adigaa sameeye ka dabaalo ka dabaalo marka waxaa yacni shayga ugu horeeya ee qofku markuu cadhoodo loo sharciyeeyey uu ku shaydaanka iska naaro maadaama cadhada waxaa huriya ee waxa weeyaan buunbuuniyaa uu shaydaanka yahay rasuulka sala allahu alayh wasalam sida saxiixaynka ku sugan isagoo saxaabadiisa la fadhiya waxaa yihi salmaan ibnu surad oo saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam kamid ahi wuxuu yihi istabba rajulaani cinda nabiyi sala allahu alayh wasalam laba nin ba waxay isku caayeen nebi maxamed agtiisa wa naxnu cindahu juluus annagoo nebiga la fadhina ayaa laba nin wa axaduhumaa yasubu saaxibahu midkoodna saaxiibkii buu caayayaa isagoo waxa weeyaan aad u cadhaysan wejigiisu aad iyo aad uu gubanayo oo waxa weeyaan wuu casaaday faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu saxaabadii wuxuu ku yidhi inii la aclamu kelimatan low qaalahaa ladahaba canhu maa yejid waxaan ogahay kelmad haddii uu yidhaaho cadhadaasi dhammaanteed ay ka baaba'ayso cadhadaasi dhammaanteed ay ka baaba'ayso nebigu wuxuu ihi hadduu odhan lahaa ama uu yidhaaho acuudu billahi min ashaytaani arajiim cadhadaasi waa ka tegi lahayd dabadeedna saxaabadii way kaceen oo ninkii bay u tegeen yani aadka u cadhaysna deedna waxay ku idhaaheen alaa tasmacu ma yaqulu nabiyu sala allahu aleyh wasalam war nebi maxamed wuxuu leeyahay miyoonad maqlin oo muxuu leeyahay wuxuu leeyahay ninkaasi haddii yani uu acuudu billahi min ashaytaan arajiim yidhaaho cadhadaas way ka tegeysaa markaasaa ninkii wuxuu yidhi inii lastu bimajnuun sheekh allow ma waali waali ima hayse yani waxa weeye waxa aan leeyahay waan garanayaa yani ninkana waa iska celinaya hadalkiisu sidaas ayuu u socdaa ama macnaha uu u dhacaya uu yahay ayib taasi waa ka mid sidaa ogeed ba ilaahay qur-aanka waxa uu ku yidhi ina shayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa inama yadcuu xizbahu liyakuna min asxaabi saciir yani shaydaanku waa cadow ee cadow ka dhigta waxa uu idinku baaqayaa inaad noqotaan yani saciira ehelkeeda inaad ka ka mid noqotaan oo xumaanta ayuu idin faraya sidaa ogeed ba ilahay qur-aanka waxa uu yidhi ilahay qur-aanka waxa uu ku yidhi ina aladiina taqow idaa masahum طaa'ifu min ashayطaani tadakaruu fa dadka muuminiinta waxa weeyaan waa kuwa marka uu shaydaanku wax faro ee uu wax u yeedhiyo ilaahay xasuusta dabadeedna kuwo waxa weeyaan aafada ka badbaadan noqda oo waxa weeyaan caqli qaba oo waxa weeyaan caqligoodii leh marka riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan oo bukhaari ku jira ninkaa caytamayo nebigu alayh salaatu wasalaam uu sidaa faray yani waxa weeyaan inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam uu ku yidhi inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam saxaabada ku yidhi miyaan idin arkayn inay indhoo casaadeen yani waxa weeyaan yani xawlilmariidyaduna ay waxa weeyaan maxaan idhahaa ay kareen amaba ay yani waxa weeyaan nadkii afuufitaan uu ku dhacay miyaana idin arkaynin ilaahay baan ku dhaartay waxaan garanaya kelmed hadduu yidhaaho waxa uu t yani leeyahay yani cadho ahi ay ka tegi lahayd deedna ninkii markii loo sheegay bu uhi wa hal taraa bi min junuun oo ma inaan waalan adin moodi taas malaal walaal marka waa ka mid sida aynu sheegnayna xikmadda ku jirtaa waxa ay tahay yani waxa weeyaan qofka muslimka ahi in cadhadu ay ka degto oo waxa weeye markay cadhadu ka degtana uu waxa weeyaan aanu ku camal falin cadhadii yani waxa weeyaan shaydaanku uu rabay inuu ku camal falo ayib nacam waxaa ka mid ah asbaabta sharcigu uu sharciyeeyey in lagaga hor tago uu qofka muslimka ay kaga hor tago cadhada marka uu cadhoodo si uu uga badbaado inuu waxa weeyaan aafadaas ama dhibka cadhadu ay leedahay uu ku camal falo waxaa ka mid a inuu weysaysto inuu weysaysto ayaa ka mid ah inuu weysaysto ayaa ka mid ah oo ayib rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa ayaa isa ayaa taana tilmaamay sababtu waa maxay wayse yani cadhadu saynu sheegnay shaydaanka ayaa xaggiisa ka ahaatay shaydaanka ayaa xaggiisa ka ahaatay shaydaankuna wuu huriyaa oo wuu jecel yahay inuu cadhadaas ka faa'iidaysto inuu cadhadaas ka faa'iidaysto wuu jecel yahay shaydaanku ma nebiguna wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam shaydaanka in laga abuuray maxay dab baa laga abuuray dabna maxaa lagu buriyaa dab waxa lagu ba yani baktiyaa biyo ayaa lagu baktiyaa sida awgeed ayaa qofka muslimkaa waxaa loo faray inuu weysaysto oo nebigu alayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi ina algadaba min ashayطaan wa ina ashayطaana khuliqa min annaar wa inama tudfau annaaru bilmaa'i faida gadiba axadukum falyatawada shaydaanka ayay cadhadu xaggiisa ka ahaatay shaydaankana waxaa laga abuuray dab dabna waxaa lagu damiyaa biyo ee midkiin marka uu cadhoodo ha weysaysta buli nebigu alayhi salaatu wasalaam waxay yidhaaheen culimadu yani waxa weeyaan caafimaadku xaqiiqatan qofka jirkiisu wuu karaa marka uu cadhoodo dhiiggiisuna wuu karaa laakiin marka uu weysaysto waxaasi dhammaanteed way degaan bal hadda sharciga ilahay inoo soo dejiyey xikmaddiisa iyo wanaaggiisa bal hadda dhegeyso yani waxa weeyaan waxay culimadu tilmaameen inuu qofku maydho inay iyaduna yani waxa weeyaan kasii nafci badan tahayba marka uu cadhoodo inuu maydha inay kasii nafci badan tahay ayuu nebigu al ayay culimada qaarkoodna ay tilmaameen nacam ayib waxaa ka mid a dawooyinka sharcigu uu sheegay ee ilaahay jala wacala uu inoo sharciyeeyey uunu cadhada noocaasa yani ugu ugu dhicin dhibaato in marka uu cadhoodo uu fadhiisto oo qofku hadduu taagan yahay uu cadhoodo uu iska fadhiisto yani waxa weeyaan sida she yani waxa weeyaan soo aroortay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey inuu yidhi yani waxa weeyaan alaa wa ina alqadaba jamratun fi qalbi bni aadam ama ra'aytum ila xumrati caynayhi waintifaaqi adwaajih faman axasa bishayin falyalsaq bilardi nebigu wuxuu ihi qadabku iyo cadhadu waa dhimbiil qofka biniaadanka qalbigiisa ka baxaysa yani sida ay tusinayso ee kaba cadba indhaha casaanaya iyo waxa weeyaan xididadana waxa weeyaan buufimadu ay ku dhacayso ee waxa weeyaan marka uu cadhoodo bararaya nebigu wuxuu yihi ninka cadhaha daba dareema ha iska fadhiisto oo dhulka ha isku dejiyo culimada caafimaadku waxay yidhaaheen ahlulcilmiga masaladan u aqoonta lihi waxay yidhaaheen qofka bini aadankaa dhulkaa laga abuuray dhulka ayaa laga abuuray cadhaduna waxay keentaa qofka bini aadankaahi inuu waxa weeyaan karo oo waxa weeyaan uu gubto dhulka inuu fadhiisto ciidda dusheeda uu fadhiistaana waxay keentaa inay ciiddu nuugto yani hiidkii iyo kulaylkii jirkiisa ku jiray ayay keentaa sida awgeed ba cadhada u baabisa bay dhahen yani waa xaqiiqatan waxay kutusinaysaa sharciga ilaahay inoo soo dejiyey iyo waxa weeyaan cadamadiisa iyo weynidiisa ayay kutusinaysaa waxaa ka mid ah asaaliibta qofka muslimkaa shareecadu ay u sharciyeysay in haddii cadha uu cadhoodo uu cadhada ku daweeyo in qaabka uu ku sugan yahay markuu cadhoodo uu bedelo tusaale ahaan hadduu taagan yahay inuu fadhiisto hadduu fadhiyana inuu jiifsado hadduu fadhiyana inuu jiifsado abidar radia allahu tacaala canhu wuxuu nebiga ka wariyey sala allahu alayh wasalam inuu nebigu yidhi idaa qadiba axadukum wahuwa qaa'imun falyajlis haddii uu midkiin yani cadhoodo isagoo taagan ha fadhiisto fain dahaba canhu alqadab haddii cadhadii marka ay ka baaba'do waa sax oo waa sida la doonayo wa ilaa falyaddajic haddii kale ha seexdo oo waxa weeyaan ha jiifsado dhinaca dhulka ha dhigo ayuu nebigu alayhi salaatu wasalaam yidhi waxaanay culimmadu tilmaameen tan noocaasi saynu tilmaanay inay sababto in cadhadii qofku ay degto yani kulaylkii iyo jirkiisa ku jiray na waxa weeyaan uu baaba'o ayay waxa weeyaan taasina ku tusinaysaa oo qofka casabiyadiisii kacday waxa weeyaan iyo acsaabtiisii kacay dhiiggiisii kacay kullum dhammaantood ay raaxo qaataan oo waxa weeyaan cadhadii qofka ay ka degto taasina waa cilaaj iyo dawo ilahay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu waxyooday oo waxa weeyaan maantana ay qireen dadka caafimaadka ka shaqeeya ee waxaanu aqoon talihi taasina waxay kutusinaysaa xaqnimada sharciga rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo diinta islaamku ay xaq tahay ayay kutusinaysaa waxaa ka mid a waxyaabaha lagu daweeyo ikhwaani cadhada ee sharcigu uu sharciyeeyey ee ilaahay jala wacala uu inoo jideeyey rasuulkiisu in qofku uu cadhada qariyo inuu cadhada u qariyo oo isku dayo inaanu aargoosan qofka dareensiinin nebigu calayhi salaatu wasalaam masalada noocaasana aad buu ammaanay waxaana ka mid ah masa yani ilaahay isagoo arrintaa ku boorinaya qur-aanka ilaahay waxa uu yidhi aladiina yunfiquuna fi saraa'i waaldaraa'i waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay waxa uu sheegayey ilaahay wuxuu qur-aanka ku yidhi oo aayaddan ka horreysay wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajanatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin waxaa u beratantaan yani yani dembi dhaaf iyo janno ballarhkeedu dhulka iyo samadaba uu leegiy yani arlada iyo dhul inay ilaahay agtiisa dembi dhaaf ka heshaan dabadeedna ilaahay janno carduha asamaawaatu waalard ballarhkeedu samaawaadka iyo dholalka ay leeg yihiin oo la mug yihiin kana weyn xaqiiqatan taa u baratan uu ilaha yidhi wasaaricuu ila jana ila makfirati min rabbikum wajanatin carduha asamaawaatu waalard oo talow jannada ayaa leh ilah wuxu uhi uciddat lilmuttaqiin waxa loo diyaariyey oo iska leh dadkii allah ka cabsaday dadkii ilaahay ka dhowrsaday dadkii ilaahay jala wacalaa wixii uu faray yeelay ee waxa weeyaan sameeyey ee ilaahay jala wacalaa addoommo saalixiina u noqday dariiqadii rususha ilaahay ku caabuday rabbigood u barax tiray cibaadada waxa ay ku caabudayaan nebigoodii kaga tagday sala allahu alayh wasalam wa fii nafsi lwaqti ka dheeraaday oo ka tegey wixii xumaan ahaayee loo diiday haddii labadaa midkood ay nuqsaan ku sameeyaanna tawbad u degdegey kuwaasaa muttaqiin la yidhaha ilahi wuxuu ihi uciddat lilmuttaqiin muttaqiintii buu ilaahay sifaadkooda sheegay marka astaamahooda wax kamida ayuu ilaahay sheegay calaamaadka dadka jannada gelaya wax kamid ilaahay sheegay ilahi wuxu uhi aladiina yunfiquuna fi saraa'i wadaraa waa kuwa wax bixinaya waktiga ay hodanka yihiin ee barwaaqada lagu jiro ee barbalaadhaa la haysto ee waxa weeyaan la neg yahay ee wax dhibi aanay jirin ee waxa weeyaan barwaaqadu ay isgaadhay kuwa waktigaa wax bixinaya wey wadaraa waktiga dhibaatadu ay jirto baahidu ay jirto abaaruhu ay jiraan ummad muslimiin oo dhibani sidaa walaaladeen maanta haysato ay jiraan kuwaas weeye waktiyadaa wax bixinaya aladiina yunfiquuna fi saraa'i wadaraa mar walba waxbay bixinayaan haddii ay neg yihiin iyo hadday msa yani waxa weeyaan musaafiriin yihiin hadday xanuunsanayaan iyo hadday caafimaad qabaan hadday yani waxa weeyaan hodan yihiin iyo haddii ay waxa weeyaan yani fuqaro baahan ay yihiin waxa ay hayaan bay wax ka bixinayaan wahaa kada haddii dagaal la jiro oo aanay nabadi jirin iyo hadday nabdoon yihiin intaba waxbay bixinayaan waxa ay bixinayaanna markay bixinayaan waxay leeyihiin inamaa nutcimukum liwajhi illahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuuran ilaahay dartii baan wax idiin siinaynaa idinkama rabno abaalmarin iyo inaadna abaalmarisaan oo waxa weeyaan abaalmarin noogu bedeshaan waxaanu idin siinayno idinkama rabno laakiin alla dartii baan idin siinayna qasdigoodu waa sidaas a meel sharciyo sharciga ogoligayna waxan way ku bixinayaan a meel kasta wax kuma bixinayaan qabyaaladda iyo waxa weeyaan reeraha islaynaya iyo waxa weeyaan dagaalada xaaraanta sharciga aan waafaqsanayn wax kuma bixiyaan waxay wax ku bixiyaan yani waxa weeyaan wixii ilaahay loogu dhowaanayo ilahay wixii loogu dhowaanayo qof miskiin oo la quudiyo mid yatiim oo waxa weeyaan yani waxa weeyaan wax la siiyo mid xanuunsanayo la caafima caafimaadkiisa wixii ku baxayo la bixiyo gabadh miskiinada oo ehelkeedii ay yani waxa weya ama ninkeedii ama yani uu dhintay oo waxa weeyaan carruurtii aagoon ka noqotay iyadiina armalo noqotay yani waxsiinteeda yani khaasatan wax wax la siiyo oo waxa weeyaan wax lagu sadaqadayso waxaa muslim oo baahan gaar ahaan dadka aytaamta ah iyo dadka araamiisha ah ee dumarka muslimaadka ah ee dadkii waxa weeyaan amarkooda waday ay dhinteen ama raggoodii ay geeriyoodeen iyo carruurta yarare aagoommada ee muslimiinta ah maxaa walaalayaal ka badan waxaynu maanta israaf ku bixinayno aynu ku bixinayno waxaan loo baahnayn aynu ku bixinayno taraf adduunyo ee walaaladeenna ay ka qatan yihiin ee walaaladeenna gaaja laynayso intaan dhaxan iyo cadowtoonna soo gaarin ay laynayso gaaja ay meel meel walba ku dilayso xaqiiqatan muslimka maanta nooli muslim isla haysta maaha muslimka maanta nooli muslim isu damqanaya maaha kullu haadana waxa ina gayaysiiyey oo ina inoo sababay oo inoo keenay dunuubteenna maanta inaga meel walba taalla ee inaga badatay xaqiiqada haddaad doonaysaanna anoo mar kale mawduuca ka hadli doona waxa aynu maanta u jabnay ee cadowgeennii inooga adkaaday ee meel walba muslim loogu tunjileecsanaya ee ragga qaarkood ama dadka qaarkood oo maalmaha qaarkood magacayga ka biki jiray soomaali yacni ka biki jiray maanta ay xaaladaha qaarkood ay marayaan aa og tihiin halkaa waxa ina dhigtay waa macsiyadeennii halkaa waxa ina dhigtay waa macsiyadeennii haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo nebi maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay ugu cabsi badna saxaabadiisii yowma uxud ay jabeen sababta ay u jabeenna ay ahayd markay jabeenna laga dilay toddobaatan nin nebiguna sala allahu calayhi wasalam yacni la geliyey qirinqiir nabarano lagu dhuftay sababtuna ay ahayd macsiyo qura oo ay sameeyeen saxaabo konton ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu buur saaray u yidhaha ka soo degna buurtaas hadday kuwaasi ahaayeen dadka kuwii ugu fadli badnaa nebi maxamedna uu dhex joogay waxa ay maalintaa ku jabeenna ay ahayd macsiyo ay sameeyeen markii ay isweydiiyeen ay yidhaaheen maxaynu u jabnay beledu xaggay inooga timi ilaahay wuxuu qur-aanka ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum idinkaa le xaggiinaa laydinka yimi buu ilaha yidhi annaga xaggayaga laydinkama soo dhicin wacdigayagu been ma aha ballanqaadkii ilaahay ma beenoobin laakiin balaayadu idinka agtiinna ka timi qul huwa min cindi anfusikum idinka awalama asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha huwa min cindi anfusikum buu ilaha yidhi halkaas idinkaa laydinka yimi nafihiinna muslimka maanta nooli isagaa isjebiyey sababtu tahay ikhwaani u fiirsada muslimiinta maanta maxaa macsiyo la samaynayaa maxaa waxa weeyaan ilaahay wixii uu xaarimay la dhex dabaalanayaa maxaa waajib laga tegey intee maanta innaga inaga midee tukata intee baa maanta ribo ku tacaamulaysa oo beecoodii ribo cunaysa intee baa maanta khamri cabbaysa intee baa maanta gabadh muslimadoo qaawan intee baa rag muslimiin oo maanta diintoodii aan waxba ka ahayn ayna nixnaa yaa ikhwaan xaggaynu joognaa maxaynu nasri ilaahay ku doonaynaa inagoo inagu sababta ah yacni imaamu shaafici wuxuu yihi raximahullah naciibu zamanana waalcaybu fiina walaysa lizamanina caybun siwaana waxaynu caayaynaa zamanka naga aanu joogno oo waxaynu odhanaynaa waa wakti xun waa wakti dhib badan waa wakti aanu dulownay waa wakti nala tunjileecsaday tan oo kale weligeed may dhicin war balaayadu xaggay nooga timi saasaanu leenahay wuhi imaamu shaafici naciibu zamanana waalcaybu fiina beledoo dhanna innagaa sababnay buu leeyahy walaysa lizamanina caybun siwaana ceeb aan innaga ahayn oo waktigeennu uu leeyahayna ma jirto xaqiiqatan waa caynkaas xaqiiqatan waa caynkaas walaal wax meel fog ha tegin maanta imise qof oo muslim ah ayaa ilaahay gaalnimo ku caabudaysa oo qubuuraha dul fadhida oo shirki meel walba la tuman oo diin dadka shirki uga dhigaysa oo imisaa aaminsan ilaahay inuu meel walba joogo oo caqiide gaalnimoa ah oo islaamka ka baxsan ah muslimiintu maanta dhinac walba way u yacni u liitaan caqiidadoodii iyo diintoodii waa ka tegeen saxda ahayd waxa weeyaan iskaashiga iyagu iskaashan lahaayeen waa ka tegeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay macsiyadu inay dadka kala tafaraaruqiso oo waxa weeyaan la kala tago tii unbaa maanta ina haysata dabadeedna waa taa ka dhacay meel walba aad arkayso in koox inaga naga mida la cunayo inta kalena ay iska raaxaysanayso aad moodaba inaan balaayaba dhicin aad mooddo inaan wax jiraaba jirin aad mooddo inaan kala dilaya walaalka aanu ahayn aad mooddo ka dhimanaya inaanu adiga kaa mid ahayn halka gaalada maanta ninka gaalka ee dunida dabadeeda ku dhinta gaal oo dhami ka hadlayo sababtu maxay tahay iyagu walaalo weeye waxay ogyihin in dani ka dhaxayso laakiin inagu macsiyadeennii baa halkaa ina dhigtay allah yaciin waxaan ka maqlay culimmada soomaaliyeed nin ka mid a maahmaaqa aada u yaab badan oo ah geed walba in gubtaa waa hoos taalla walee dad badan oo wax iska canaananaya oo aan is ogeyn ayaa iyagu sababay in muslimiintu jabaan ma isweydiisay ikhwaani qof innaga inaga midi ma isweydiiyey war macsiyadan aad samaynaysa muslim baa ku jabaya ka daa sidaa weli ma la jiri nin yahuudiya waxaa lagu yihi goorma goorma muslim muslim iyo gaalo kala guulaysanayaan wuxuu ihi muslimiin waxay naga guulaysanayaan maalinta intooda jimcaha tukataa ay salaada subax soo xaadiraan maalinta salaada subax ay u camiraan ee ay u yimaadaan sida salaada jimca ay u imanayaan maalintaasay naga guulaysanayaan buri jidada haddaad u fiirsato salaada subax saf iyo laba saf baa ku tukada waa masaajidka ugu fiican weliba marka walaalayaal ilaahay ha laga baqo ha la ogaado in wax badan innaga inaga sii yihiin laakiin ilaahay wallaahi ballankiisu ma burayo weligiina ilaahay caza wajalla cid ka run badani ma jirto islaamku waa kii diintu waa tii ilaaha la caabudayaana waa allihii nebi maxamed iyo saxaabadiisa u nusreeyey shareecaduna waa tii laakiin dadkaan dadkii ahayn uhi ninkii shaacirka ahaa waxaan imi bu ihi guryahayagii guryahana guryihii baad moodaa dhagaxuna dhagixi weeye dadkuna dadkii maaha xaqiiqadu waa sidaas marka innaga maanta jabkeenna sababnay dib ha loo noqdo ilaahay ha looga toobad keeno waxa la samaynayo inta muslimtaa maanta uu ku jiro uu ku jirana cadowgu saasunbuu inoo tunjilacsanaya maan jeclayn mawduuca inan galo laakiin waxa aad ii gubtay qof kastoo muslimana gubaysa dadka walaalaheenna waxa ku dhacaya ee loo laynayo islaamnimada ee waxa weeye aad arkaysaan ama saba maqlaysaan rasuulku sala allahu alayh wasalam ilaahay waxa uu sheegay cafwan waxa uu ilaahay sheegay markaa jannadaa cidda leh ilahay wuxu uhi aladiina yunfiquuna fi saraa'i wadara waa kuwa wax bixinaya ee wujuuda khayrka wixii ilaahay uu siiyey ku bixinaya haddii ay dhibaataysan yihiin iyo hadday barwaaqaysan yihiinba waalkaadimiina alkayda waa kuwa cadhida qarinaya ee haddii uu qof ka cadhaysiiyo isku dayayo inuu cadhadiisa qarsado haddiiba xataa ay ka muuqato cadhadaasi aan fulinaynin ee walcaafiina can innaas kuwa dadka iska dhaafay wallahu ilaahayna yuxibu almuxsiniin wuxuu jeceliya dadka kuwa kuwa samafalayaashaa buu jeceliye kuwa samafalayaashae waa kuwe waa kuwaas waxna bixinaaya cadhadana qarinaaya qofkii xumaan ku sameeyana ilahay dartii u dhaafaya rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi man kadama kaydan ninka cadho qariya wa huwa yastatiicu an yunafidahu isagoo awoodi karaya inuu fuliyo dacaahu llahu yowma alqiyaamati calaa ru'uusi alkhalaa'iq maalinta yowma alqiyaame ilaahay marka maxsharka dadka lasoo tubo baa dadka looga dhex yeedhaya hebel hebel ow kaalay deedna ilaahay wuxuu odhanayaa xataa yukhayirahu ayu lxuuri shaa deedna waxaa la yani dooransiinayaa xururcayn saa u safan ayaa la odhanaya tii ku qancisa ka kaxayso intii aad ka rabta ka kaxayso ayaa la odhanaya maadaamada cadhadaa qarisay nebigu alayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma jirto wax ilaahay agtiisa kaga ajar weyn cadho uu qof dib u liqo isagoo ilaahay dartii uga jeeda isagoo ilahay dartii uga jeeda nebigu alayh salaatu wasalaam waxa uu yidhi qof ilaahay isuma dhuldhigo ilaa hadduu isu dhuldhigana ilaahay wuxuu u siyaadiyaa inuu kor u qaado axaadiistaasi waxay kutusinaysaa dhammaanteed iyo aayaadka qur-aanka ahi in qofka muslimkaahi uu arrinta noocaasa dhaqan ka dhigta inay tahay wax wanaagsan oo waxa weeyaan iyo sabiil iyo qaab lagu daweeyo cadhada inay tahay ikhwaani waxaa ka mid a waxyaabaha sharcigu ina faray qofku markuu cadhoobo in waxa weeyaan qofku uu aamuso oo afkiisa uu xidho waayo hadduu qofku afkiisa kala furo wax badaan buu ku hadlaya waa caytamaya waxa weeyaan ilaahay buu caasinayaa walaaladii buu dulminayaa waxa weeyaan wax walba afkiisa soo maruu ku hadlayaa bal inuu gaaloobaa laga yaabaa ilaah iyo rasuulkiisa inuu caayaa laga yaabaa xaaladiisu inay xad ka baxdo rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu uhi callimuu wayasiruu walaa tucasiruu waaryaada yani waxa weeyaan dadka khayrka bara yani waxa weeye imaam axmed waxa iska musnad ku wariyey culamada qaarkoodna sanadkiisa way ka hadleen oo waxay sheegeen inuu nin daciifi ku jiro waxaa la yidhi nebigu wuxuu yihi callimuu wayasiruu walaa tucasiruu dadka ha ku adkaynina xaqa wa idaa qadiba axadukum falyaskut midkiin hadduu cadhoodo ha aamuso oo ha ka yani afkiisa ha haysto oo yaanu waxa weeye waxa uu shaydaanku u yeedhinaayo yaanu dabada qabsanin yaanu dabada qabsanin rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay qur-aankana ku soo aroortay inay ka daweeyo qofku qofkii xumaanta ku sameeyey ee ka cadhaysiiyey inuu waxa weeyaan u samafalo laftiisa bal hadda nebigaaga eeg sala allahu alayh wasalam yani mawqifkan bal hadda u fiirso waxa u yihi anas ibnu malik nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan la socday xadiiskaasi saxiixulbukhaari iyo muslim buu ku jiraa kuntu amshi maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam nebigaan la socday buu yihi nebiguna wuxuu xidhnaa ama uu hullaabnaa ama uu huwanaa yani waxa weeyaan go najaraan wadanka magaalada la yidhaha ama gobolka la yidhaha lagu sameeyey yaman buu ka mid yihi oo kaliid alxaashiya go'aasi yani waxa weeyaan go adag ayuu ahaa go adag ayuu ahaa deedna nin acraabiya nebiga xagga dambe kaga yimi dabeedna go'ii buu soo dhuftay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku soo dhuftay dhuftasho aadu aad u adag deedna go'ii elan go' qallabsan buu ahaaye nebiga calayhi salaatu wasalaam qoortiisii ayuu raadeeyey xooggii wuu soo dhuftay awgeed deedna wuxuu yidhi yaa muxamed mur lii min maali illaahi aladii cindak waa arin maxamedow xoolahan aad qaybqaybinaysa ee ilaahay kuu dhiibay intaydihiisii buu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan u malanaya mid innaga inaga mid ah hadduu ku samayn lahaa sidaas qof kale waxa ugu horreeyuu ku samayn lahaa inuu bahal ribaaxa kaga soo gooyo ayay ahaan lahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam muu samayn sidii ee ninkii buu dib u daymooday failtafata ilayhi fadaxik deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu dib u daymooday buu qoslay isagoo la yaaban waxa uu sameeyey iyo hadalka uu yidhi iyo sida uu u qallafsan yahay deedna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waar siiye oo waa la siiyey marka tii waxay sababtay in ninkii waxa weeyaan intuu dib isugu khajilo uu is yidhaahdo yani waxa weeyaan ama intuu reetalki u tago hore haddaa khayr doonaysaan orda nebi maxamed raaca inuun haddaa rajo khayr rabtaan yani waxa weeyaan nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ordoo raaca ikhwaani waxaa ka mid ah waxyaabaha yacni cadhada lagu daweeyo in qofka muslimkaahi waa akhlaaq ka dhigta sidaynu sheegnay akhlaaqda teeda wanaagsan inuu dulqaadka naftiisa baro inuu waxa weeyaan inuu isqabto uu naftiisa baro sida nebiga calayhi salaatu wasalaam sheegnay ka sheegnayba inuu yidhi ninka geesiga waa ninkii naftiisa hanta dhibirsanaanta uu ku dadaalo waayo nebigu wuxu uhi ina rifqa laa yakunu fi shayin laa zaana wala yunshacu min walaa yunzacu min shayin ilaa shaana rifqigu shay ma galo oo shay qofku dhibirsanaan yani waxa weeyaan kuma dayo ilaa haddii uu ku dayana waa qorxiyaa shayna dhibirsanaanta lagama faydo oo lagama siibo ilaa haddii laga siibo waa fool xumadaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi marka ta noocaasina waa in aad iyo aad loogu dadaalo oo qofka muslimka ay uu ka akhlaaq dhigto waxaan idin tilmaamayaa qadabka iyo xumaantiisa yani qiso aan jecelahay inaan yani aan walaaladii u sheego dhacdayna xaqiiqana ah yani waxa weeyaan qadabku waktiyada qaarkood qofka meelaha uu geeyo oo uu geyeysiiyo waxaa dhacday buldaanta carabta beled ka midana ka dhacday qiso lahubana ah in waxa weeyaan gabadhi ay guri u shaqayn jirtay dabcan guriga waxay ka ahayd afka soomaaliga sida aynu ku nidhaahno jaariyad ama shaqaala ayay ka ahayd maalin maalmaa ka mid a ayaa ninkii guriga lahaa ay doontay inay u kaaweedayso khamiis ama yani shay uu xidhanayo maro uu xidho maradii bay ka gubatay oo kaaweyaddii kaga dhegtay gabadhii guriga lahayd markay aragtay in gabadhii shaqaale ahayd ay dharkii gubtay ayay intay cadhootay oy cadho xun cadhootay bay kaawiyaddii oo kulul qaadayo inantii bay gacanta kaga dhejisay gacanta ayay kaga dhejisay dhudhunkay kaga dhejisay gacantii ay wax ku kaaweedanayso oo dhan ayay iyadii ay ku kaaweedeysay kaawiyaddii oo kulul gacantii dabcan gabadhii gacantii waa gubatay yacni waxa weeyaan qof kaawiyad dab laba boqol iyo labaatana iyo ka badan ku jirta yacni waxa weeyaan gacantii yareed baa muudhmuudhay gabadhii taariyadda ahayd dabcan waxay samayn kartaa ma jirto gabadhaan waddankeedii joogin weeye dabadeedna wa waxalaala waxay samayn kartaa ma jirto iska aamustay waxay ku tala gashay inay waxa weeye argoosato laakiin gabadha gurigalii talow maxay ku argoosan doontaa masalada noocaasa kama iskelin waddamada carabta waddan ka mid ay ka dhacda qisaas culimo waaweyn oo sheegayana sida sheekh saalix ibnu maxamed ibnu saalix asakiir oo culimada runtii axaadiistan aadka u sharaxday aad iyo aadna culumta kale ee maadiga ugu fiican kamidana ka mid ah waxa waxaa dhacday gabadhii guriga lahayd way iska tagtay yani suuqa ayay u baxday ninkiina dabcan shaqa ayuu u baxay gurigii waxaa lagaga tegey gabadhii shaqaale ahayd iyo ilmo yar oo reer ku dhaleen gabadhii shaqaale ahayd cada iyaduna cirkaa martayo waxay tidhi wallaahi waynad argoosataa ma garanaysaan waxay ku argoosatay waxay samaysay iyana waxay ilmihii yaraa ee reer ku dhaleen ilmihii yaraa markay iyana nafta ka qab ka qabatay ee dishay ayay waxa weeyaan jarjartay sida hilibka loo jarjaro dabadeedna way moofaysay suugay ka dhigtay suugo ayay ku dartay ilmihii yara gebigiisiiba waxay ka dhigtay suugo yani waxa weeyaan ama iidaam siday carabtu idhaahaan cuntada lagu darsado ninkii guriga lahaa baa yimi gabadhiisina waa iska soo rawaxday qadada iyo dhigtan baa la yidhi gurigii bay so qadadii bay miiska u soo saartay ismabay weydiin inan joogaaye waa la seexiyey iyo waxbay is yidhaaheen suugada iyo waxay qadadii bay ka dhergeen waxay cunayaanna waa ilmahoodii yaraa waa ilmahoodii yaraa oo hilib suugo looga dhigay suugo hilib looga dhigay xaqiiqatan qadiyaddii mar dambaa la iktishaafay oo la ogaaday yani waxaan qisadaa u tilmaamayaa cadhadu halkay qofka geysiin karto waxay ku geysiin kartaa cadhadu inaad qof naf muslimada inaad nafta ka jarto shaydaankuna waxyaabaha noocaas ah aada iyo aad ayuu uga helayaa uguna farxaya waxaa iyana yani taasoo kale lamid ahayd oo dhacday intuu nin carruuruu dhalay ku cadhooday inuu intuu xidhxidhay gacmaha ka xidhxidhay xadhig baanu ku xidhxidhay xadhiggii bay dee lawaa carruura carruura inta laba diblo loo xidhay gacmaha xagga dambe loogu xidhay oo xadhig lagu xidhxidhay yani waayir xadhigga aynu kaharabaaga iyo waxa lamidkaa yani ama electric iyo waxa lamidkaa loo isticmaalo ayuu ku xidhxidhay ciyaalkii yaraa siday isu lahaayeen xadhiggii iska fura ayaa labadii gacmoodba go'een yani intaa hore oo ay naafoobeen dhakhtarkaa la geeyey waxa la yihi xalka lama jiro ilaa in gacmaha la gooyo mooyaane isagaana sameeyey waalidku sidan marka walaalayaal mawduuca noocan ah ee cadhada ku saabsan waa in aad iyo aad looga taxadiro waxaa dhacday iyaduna xaqiiqo ah oo waddankeenna ka dhacday yani waxa weeyaan intuu nin gabadhiisii ku cadhooday inuu nabar bir ah intuu qaaday wejiga kaga dhuftay dabeedna birtii wejiga kale barhkeed ay gashay bal ili ka dhacday waxyaabaha noocaasihi runtii waa waxuu shaydaan ka adeegay waana arrin khatarteeda leh dadka muslimiintaahi waa in aad iyo aad rag iyo dumarba cadhada looga waa in walaal haddaad wax koonsato adigoon cadhoonin balaayo dhibaato sababin waxa weeyaan aad isku dayda inaad xalliso haddii aad cadhooto waa inaad isku daydaa inaad naftaada hanato oo aanad afkaaga kala qaadin ama afka aanad waxa weeyaan furanin oo wixii aanad samaynin waxaan ayaa nusuustaas dhammaanteed aynu akrinay ee wanaagga badan ee waxa weeyaan khayrku ka muuqdo ee nebigeenu calayhi salaatu wasalaam diintii aynu ka soo gaadhnay ee saafiga ahayd ahi waxay ku saabsan tahay cadhadu markay tahay ama qofku waxa uu ka cadhooday markay tahay wax aan yani waxa weeyaan isaga iyo cid kala dhex maray ama hadday waxa qofku uu ka cadhooday qofkani uu ku tumanaya ay diin tahay qofka muslimka ay xaaladda noocaas ah waa inuu diinta u nusreeyo u gargaaro waa inaanu qofkaa munkarkaa ku daynin ee uu munkarka la radiyo waayo saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam waxay idhaaheen nebiga akhlaaqdiisa waxa ka mid ahayd inaanu naftiisa weligii u argoosan bal hadda u fiirso maanta keenna dulqaadka badan dadku way caayaan allaanaa lagu odhanaya daqan xun weeyaan oo aan dadka iska celin oo saasay odhanayaan waxay rabaan inuu dadka laayo laakiin waxa weeyaan xaqiiqatan yani qofku wuxuu sharaf leeyahay cadhadu markay tahay cadho ilaahay dartii u cadhoodo xaaladda noocaasa waa in haddii aad u nusrayn karto ilaahay oo aad awood u leedahay oo aad diintaada u gargaari karto u nusrayn karto barar iyo dhibaato ka badanna aanay ka dhalanayn sharci ahaan xaaladda noocaasa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa ay saxaabadu aheen xaaladda noocaasa cadhadiisu nebiga waxba wax is hortaagi kari jirin cadhadiisa ma jirin haddii diinta la farafareeyo oo diinta qofku meel kaga dhaco oo ilaahay xurumaadkiisa lagu dhaco waxay dhaheen nebigu calayhi salaatu wasalaam ma kaana ma kaana yani yaqifu liqabadihi shay cadhadiisa cidiis ma hortaagi kari jirin laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam akhlaaq wanaaggiisa waxaa ka mid ahayd weligii naftiisa uma argoosanin nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa ta noocaas waa in lagu dadaalo dilaadan bayna waa la cadhoonaya laakin waa in la isku dayo in qofka muslimka ahi aanu cadhada ku camal falin oo naftiisa uu hanto oo waxa weeyaan uu isku dayo inuu naftiisa dejiyo isagoo ilaahay ugu dhowaanaya khuluqa noocaasa qofku hadduu ka akhlaaq dhigto waxay sababaysaa inuu dulqaad yeesho waxay sababaysaa inuu dhibka dadka ka ilaaliyo waxay sababaysaa inuu sabir iyo waxa weeyaan adkaysi yeesho waxay sababaysaa dadka inuu waxa weeyaan iska dhaafo oo ilaahay dartii u saamaxo waxay sababaysaa inuu akhlaaq dhammaanteed wanaagsan uu ku sifoobo ayay sababaysaa waxaan tilmaamayaa waxaa jirta waktiyada qaarkood ay culimmadu idhaaheen hadduu qofku arko yani waxa weyaan casfigu mar walba maxmuud maaha qofku inuu qofkii xumaan sameeyey mar walba u dembi dhaafo mar walba maxmuud maaha waa haddii inaad u dhaafto ay ka dhalanayso wanaag uu ka dhalanayo laakiin haddii qofka inaad u dhaafto kibir ka dhalanayo iyo inuu qofku tamaadi ka sii qaado oo uu munkarkii ku sii socdo xaaladda noocaasoo qofka haddii la edbin karo waa in la edbiyaa bay culimadu yidhahdeen nebigeena calayhi isalaatu wasalaam waqaaci noocaasi waa ka dhacday marka walaalayaal sharcigaa wanaagsan ee ilahay nasiya in ku dadaallo akhlaaqda wanaagsan aan ka akhlaaq dhigano aan isku waanino kelmaddaasaan jeclaysay inaan walaaladaya caawa yacni waxa weeyaan hawada kagala qayb galo inuu ilaahay yani waxa weya noo dembi dhaafo dhammaanteen xaqayna waafajiyo ilaahay jala wacalaa muslimkaas kalata faraaruqsan korba meel lagu cunayo ilaahay isu keeno tawxiidki iyo xaqa ay isugu yimaadaan si kale isugu iman maayaan in ilaahay xaqa uu waafajiyo oo ay isu yimaadaan oo ay dantooda gartaan oo walaaladood iyo waxaweyaan inay u nusreeyaan ay gartaan yacni waxa weeye ilaahayna ay u toobad keenaan qof walo innaga inaga midna taa aynu ku dadaallo walaaladeen dhibaataysan ha loo duceeyo ilaahay ha loo baryo haddaan wax kale loo taraynin waxaa laga yaabaa inay dadka muslimiinta ay ku jiraan qaar siduu nebigu uhi sala allahu alayh wasalam ashcatha akbara kuwo waxa weeyaan yani dadku aanay tixgelin badan siinin oo waxa weeyaan iska basaasan yani waxa weeyaan timahoodu jura yani waxa weeyaan ay yihiin timo aan la seerin yani waxa weeyaan dushiisa ay ka muuqato yani waxa weeye maxaan idhaahaa yani ay ka muuqato xaaladiisa oo liidata haddana nebigu wuxuu hi hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay samaawaadka toddobadaa dushooda uu iga oofinayo waxa weeyaan wixii ilaahay ugu dhaarto yani nebigu wuxuu hi ummadda waxaa ka mid ah ashcata akbar mid basaasan oo boorhaysan oo iska tabaalaysan oo low aqsama cala allah hadduu ilaahay ku dha waxa weeyaan dhaartiisa u fulinayo ayaa ka mid bu nebigu alayh isalaatu wasalaam ummadda marka inin in dad badanoo innaga inaga mida ilaahay uu ka aqbalaa laga yaabaa dacwada iyo baryada ilaahay dadka muslimiinta ha loo baryo saacadaa dambe ilaahay waxa weeyaan ha la weydiisto in ilaahay dadkan isu keeno xaq iyo sunnada laisugu yimaado ilaahay inoo gargaaro ilaahay aynu u noqonno ta noocaasi aad iyo aad ha loogu dadaalo qof walba dembigiisa oo innaga inaga mid ha ka toobad keeno ilaahayna jala wacalaa hana asturo khayrkana hanagu sugo xaqana hana waafajiyo dhammaanteenna haynoo dembi dhaafo aad iyo aad baan ikhwaani idin salaamaya subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka watuubu ilayk wasalaamu allahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh